gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe marwa ruqeya cabdulle oo si qoto dheer uga hadashay doorka muhiimka ee haweenka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolkaasi ay ku leeyihiin horumarinta nadaafadda iyo bilic soo celinta deegaanka ayaa bulshada ugu baaqday in si wada jira looga shaqeeyo nadaafadda gudoomiye ku-xigeenka ah ayaa sheegtay in haweenku ay yihiin lafdhabar ayna si weyn uga qayb qaataan marka laga hadlayo nadaafadda iyo qurxinta bilicda deegaanka iyadoona haweenka kusii dhiirogelisay shaqada muhiimka ay bulshada u hayaan
qoysaska soomaaliyeed waxaan kuu sheegaa waxaa la rabaa horta qoyska wuxuu kasoo bilaawdaa ama nadaafadda ay ka bilaabataa gurigaaga markaad hooyo tahay waa in gurigaaga horta aad ilaalisaa kadib aa u gudubtaa marka deriska iyo maxaan kuu sheegaa meelaha bilicda ah oo deegaankaas marka nin la nadaafiyo waxaan leeyahay annaga hadda ka haween ahaan ka haween ahaan waa u taagannahay bilicda inaan ilaalino nadaafadda aan ilaalino ilaahay waa kuroonyahay wax badan aan ka qabanno horumar walbo oo maxaan kuu sheega markaas taagan in wax aan ka qabanno hadda waxyaabaha badan oo hadda wax laga qabtay waxaa ka mid ah qoysas badan oo barakacay oo burburay oo loogu magac daray hadda qaxootiga ijo in wax badan aan ka qabanay marka nadaafadiisa ha ahaato ama maxaan ku sheegaa gogol dhigiisa ha ahaato ama maxaan ku sheegaa raashiin siiskiisa ha ahaato wax badan aan gobolka shabeellaha dhexe gabdhaha ku nool oo hadda xataa gudoomiyahayga ay ku maqan tahay marka waxaan leeyahay hooyooyinka inay ilaaliyaan nadaafadda wax walba ay ka qayb qaataan aysan isku koobin in guryahooda base ay maxaan ku sheega shaqeeyaan xataa inkee deriska xataa ay kaalmeeyaan oy ololaha ka qayb qaataan ololaha nadaafadda ay ka qayb qaataan wacyigelinta ay ka qayb qaataan waxyaabo badan ay ka qayb qaadan karaan hooyada haday guri joogta hadday banaanka ay joogtaba